بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caaw uu ku saabsan yahay ama uu ka bilaabmayaa aayadda shan iyo afartanaad waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo toddobaatanaad ee fii suurati annisaa aayadda u dambaysa bogga u dambeeya fal yuqaatil ayaa biidni illaah dersiga dambe raaci doonta allah waxau ihi subxaanah wallahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa biاllaahi waliya wakafaa biاllaahi nasiira haadihi alaayaat allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga hadlay bacdu qabaa'ix alyahuud wa dalaalaatihim wa ciqaabihim fadaa'ixdii iyo foolxumooyinkii ay faleen nimanka yahuudeed wax ka mid ah iyo baadiyahoogii wax ka mid ah iyo cuquubada iyo dhibaatooyinkii ku dhacay wax ka mid ah ugu horeyn ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inuu isagu u ogaal badan yahay cadowga iyo acdaadeenna wallahu aclamu biacdaa'ikum wakafaa biاllaahi waliyan wakafaa biاllaahi nasiira kol haddii alla uu yahay ka u ogaalka badan cidda aada colka tihiin macnaha waxa weeyaan ilaahay baa idinka kaafiyaya sharka iyo makriga ay idin dhigayaan fadaa'ixda yahuudeed waxaa ka mid ah min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wasmac gayra musmacin waraacinaa layan bialsinatihim watacnan fi ddiin waxaa foolxumooyinkooda ka mid ah in kalaamkii alle ee towraad ku yaalay ee sifaadka nebi muxamedna ku sugnaayeen inay ka beddelayaan meelihii alla wuu ugu talagalay iyagoo alfaadooda beddelaya hadday u suurtogeli weydana macaanida leexinaya oo qalloocinaya oo yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa kalaamkii alle ee towraad ku yaalay ayaa ay beddelayaan oo ay taxriifinayaan lafdan wa macnaa waxyaabahay beddelayeen waxaa ka mid ah tilmaamihii iyo sifaadkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ee towraad ay tilmaantay ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay beddelayaan ama ay qarinayaan idabdaradooda waxaa ka mid ahaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam ay kula hadlayaan hadal daahirka guud la moodayo hadal caadi ah laakiin macno khaldan xambaarsan ay uga jeedaan oo waxaa suuratulbaqara inagu soo martay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu ndurnaa wasmacuu mu'miniintiiy ha odhannina raacina halkaa waxaynu ku soo qaadannay macnaha loo diiday ereyga raacina ee loo yidhi undurnaa dhaha waxa weeye nimanka yahuudeed luqadooda cibraaniyada raacinaa macno cayay ku lahayd oo min alrucuuna oo doqonnimada ah marka waxay u muujinayaan markay nebiga raacinaa leeyihiin kaannamaa min almuraacaa nasug oo noo kaadi aanu fahamna waxaadna leedahay xaqiiq ahaanna waxay uga jeedaan hoosta inay ka caayayaan oo rucuunadii marka kol hadday kelmaddu tahay mid ixtimaalaysa ama ku suurtowda macno saxa iyo macno qaldan ka qaldanna ay uga jeedaan ubadaaya baa la yidhi oo waxaad adeegsataan kelmadda sax mooye qalad aan ixtimaalayn undurnaa halkanna waa sidii oo kale oo edabdarooyinkooda waxaa ka mid ahaa inay rasuulka ku lahaayeen samicnaa wa casaynaa samicnaa qawlak wa casaynaa amrak hadalkaaga waanu maqallay amarkaagana waa caasinay oo fulin mayno waxaa kalooy ku lahaayeen wasmac hayra musmacin na dhagayso waxba ha maqlina waa habaar ereyga marka hayra musmacin wuxuu ixtimaalayaa laba macno sida jamalkuba uu futuuxaadka ku tilmaamayo macno saxa oo ah khayra musmacin adoon lagu maqashiin waxaad dhibsato wanaag mooyaane na dhegayso waa macno saxa macno qaldanna waa ixtimaashaa khayra musmacin oo inay uga jeedaan waxbaba ha maqlin oy habaar tahay dhagabeel oo waxa uu odhanayaa suyuuطiguba jalaalinka waxa uu ka odhanayaa wasmac hayra musmacin ay laa samicta waxbaba ha maqlina waa habaar waa dhegabeel oo kale oo mid wax maqlaba ha noqon ena maqal marka waxay uga jeedaan hayra musmacin kalaama asla lisamamin aw mowt ay nadcu calayka bilaa samicta macnaha waxay u jeedaanna maqal xaal aad tahay mid aan waxbaba la maqashiin ama dhagabeel dartii ama dhimasho u dhintay marka waa uun na maqal waxba ha maqline waa habaar bicadami samaac waxaa kalooy ku odhanayeen waraacina oo iyadana ay moodsiinayaan inay muraacaadkii u jeedaan nasug laakiin ay uga jeedaan rucuunadii oo cay ah ilaahay baa taa tilmaamoo yidhi layan bialsinatihim wa طacnan fi ddiin waxay hadalladaa odhanayaan iyagoo carabka ku laabayo oo ku leexinaya oo xumaantooda ay doonayaan uga jeeda diintana ku duraya oo ku ceebaynaya waayo kol hadday rasuulka aflagaadeeyaan diintuu xambaarsanaana waa aflagaadeeyeen marka allah waxau uhi walow anahum qaaluu samicnaa waaطacnaa wasmac wandurnaa lakaana khayra lahum halkay ka leeyihiin samicnaa wacasaynaa wasmac hayra musmacin waraacina intaa halkay ka leeyihiin hadday ka odhan lahaayeen samicnaa waaطacnaa halka samicnaa wacasaynaa ay ka yidhaahdeen oo ay ka odhan lahaayeen wasmac oo keliya halkay ka yidhaahdeen wasmac hayra musmacin oo hayra musmacinta ay ka tegi lahaayeen oo ay ka odhan lahaayeen wandurnaa halka ay ka leeyihiin raacina intaa hadday odhan lahaayeen ilan maquulu qowlku intaasuu ku wada dhacayaaye lakaana khayran lahum wa aqwam sidaasaa khayr iyo wanaagu ahayd marka waa min fadaa'ixihim edeb darradaa ay nebiga kula dhaqmayeen iyo afxumadaa ay u qarinayeen oo suurat lmujaadalana waa ka rabbi ku yidhi subxaanah waidaa jaa-uuka xayowka bimaa lam yuxayika bihi illaah nimankaa yahuudeed markay kuu yimaadaan nebi muxamedow waxay kugu salaamayaan waxaan ilaahayba kugu salaamin oo halkay kaa odhan lahaayeen assalaamu calayka ayaa laamkii intay jaraan ay odhanayaan assaamu calayka oo geerii korkaaga ha ahaato iyagoo u qarinaya dhimasho iyo dhimo yacni ku habaaraya inuu dhinto marka dhaqan xumadooday ka mid ahayd ereyada xunxun inay rasuulka u qariyaan markay la hadlayaan xumaan iyagoo uga jeeda oo waa erey daahirkiisa guud la moodayo hadal hagaagsan hoos ahaanta laakiin ceeb iyo xumaan ka xambaarsan waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan ugu soo horeeyay intooda badan ilaahay uu kaga warramay dhacdooyinkii iyo qabaa'ixdii ahlu kitaabka yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalna musadiqa lima macakum min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha cala adbaariha dhawaaqa loogu dhawaaqay yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba waxaa la tilmaamayaa kuwii kitaabka la siiyeen kitaabka ku toosnaan inay yihiin oo dee aamanuu lama odhan waayo kitaabkii la siiyey kumay toosnaan si dhabana ugumay dhaqmin waxaa markaa la amroo lagu yidhi rumeeya qur-aanka oo u markhaati kacayo waxaad haysaan ee towraad iyo injiil ku yaalla intaanan abuurkiina beddelin wejiyadiinnana aanan masixin oo min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha aw nalcanahum kamaa lacana asxaaba asabti jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka waxa uu ka odhanayaa ay namxu maa fiiha min alcayni waalanfi waalxaajib fanajcalahaa kaalaqfaa lawxan waaxida intaanaan baabi'in wejiyada waxa ku sugan ee indhaha iyo sanka xiribaha sunnayaasha yacni waxyaabahan ku sugan wejiga intaanaan xubnahaasoo dhan masixin oonaan baabi'in oonaan ka yeelin sidii lawx keliya oo siman sida qadaadka oo kale wax malaasan oo siman ileen qadaadku meel godan iyo meel dolooshiyo xubno kuma yaallaan waa jidh siman marka waa macnaha intaanaan ka yeelin wejiga iyo qadaadka kuwo isku mid oo siman oo san iyo indho iyo af iyo xubno ku yaalla midna aan lahayn oo sidaa u siman oo malaasan intaanaan wejiga iyo qadaadka isku mid ka dhigin waxau odhanayaa aysarku ay najcalu lwajha qafaa walqafaa wajhan wejigii qadaadkao kale aanaan ka yeelin qadaadkiina wejigo aanaan isweydaarin macnaha wax siman oo isku mid ah ama aanaan u nacdalin sidaanu asxaabu sabti u nacdalay asxaabu sabti waa nimankii yahuudeed ee la yidhi sabtida ha ugaadhsanina dabeed xaaraantii intay u xeeladaysteen sabtidii kalluunka dabtay intay gacamo iyo godad u qoteen oo u sameeyeen sabtidii markuu godkii ama gacamadii ay soo jeexeen u galayna axaddiina kala baxay dabadeedna kunuu qiradatan khaasi'iin daare yacni daayeero dullaysan lagu beddelay marka ama aanaan u nacdalin sidaanu kuwaa horeba u nacdalay oo abuurkoodaba aanaan u beddelin waa waciid iyo goodi adag oo la leeyahay rumeeya intaanaan sidaa idinka dhigin culimadu markaa waxay isweydiiyeen dee may rumayn oo yahuud agsarkoodu waa beeniyeen ee maxaa loo beddeli waaye kuwan lala hadlaya ee casrigii nebi maxamed noolaa sala allahu calayhi wasalam culimada qaar waxay yidhaahdeen yacni masxiga iyo bedelidaasi aakhiru zamaankay ku dhici doontaa oo weli kuma dhicin culimada qaarna waxay yidhahdeen maya goodigan iyo waciidkani wuxuu ahaa mid shardi ku xidhan oo yacni wuxuu ku saabsanaa dhammaantood hadday diinta qaadan waayaan in waciidkaa iyo goodigaasi ku dhacayo marka kol haddii barhkood islaamay sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo thaclaba ibnu saciid iyo raggii la midka ahaa kol haddii yahuud qaarkood islaameen waciidkii sidaasuu ku baaqdo lagaga kor yeelo aan loo bedelin abuurkoodii ilain may wada gaaloobin oo laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima qaar baa toosnaa oo rumeeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inaan shirkiga iyo waxa weeyaan qofkii alle u shariik yeelee shirki ku dhinta inaan laga dhaafayn laakiin waxay intaa ka soo hadha ay yihiin taxta almashii'a in shaaa cafaa canhu wain shaaa cadabah ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waana ruuxa ku dhinta waayo inta la nool yahay shirki iyo gaalnimo iyo kayrkeedba waa la dhaafayaa ruuxii ka toobadkeena nolosha laakiin ruuxii ku dhinta gaalnimo iyo shirki loo dhaafi maayo wixiise ka sokeeya waa taxta mashii'ati illaah waxaa la tilmaamay oo qabaa'ixda yahuudeed ka mid ah annahum yusakuuna anfusahum way isdahirayaanoo way is ammaanayaan alam tara ila aladiina yusakuuna anfusahum bal illaahu yusakii man yashaa oo waa nimanka ammaan heerka ay ka gaadheen yidhi naxnu abnaa'u llaahi wa axibbaa'u ilmo ilaahay baabaanu nahay abnaadiiyo inamadii ilaahay iyo kuwuu jeclaa tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waxay yidhaahdeen waxaa ka mid a qaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara jannada geliba maayo yahuudi iyo nasraani mooye cid kale waxyaabahay yidhaahdeen waxaa ka mid a wa qaaluu lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda afartankii beri ama afartankii maalmood ee dibiga aanu caabudnay uunbaa naartana lagaga soo jarayaa kadib waxa weeyaan horaanu jannada ka gelaynaa intaa markana laga soo gooyo waxaasoo dhammi waa ammaan iyo taskiye aanay mudnayn oo naftooda ay siiyeen laakiin ilaah baa wax dahira oo wax taskiyeeye iyagu taskiye isuma hayaan walaa yudlamuuna fatiila waxaa ka mid a qabaa'ixda yahuudeed iyo nimanka ahlu kitaabka sanaaicdii xumaa ay sameeyeen alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaa'i ahdaa min aladiina aamanuu sabiila iyadoo kitaabkii la siiyo xaqii ay garanayaan oo cilmi u leeyihiin ayaa haddana sixirka iyo waxa lagu xadgudbo oo shaydaan ugu horeeyo iyo kullu maa cubida min duuni illaah ayay rumaynayaan oy raacayaan iyagoo haddana xaqii garanayo og ulaa'ika aladiina lacanahum allahu waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira waxaa allau tilmaamay kuwaasi in la nacdalo naxariista laga dheereeyo o laga durkiyey ruux la nacdalayna wax u hiiliyo inaanu helayn marnaba waxaa la tilmaamay qaarkood dee inay rumeeyeen qaarna ay beeniyeen oo aanay kulligood sinayn oo fa minhum man aamana bihi wa minhum man sadda canhu wakafaa bijahannama saciira oo waxay la mid tahay dee aayaddii hore aynu soo marray laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima waxaa kaloo alla uu tilmaamay subxaanah ciqaabu alkaafiriina wa hawaabu lmu'miniin gaalada cuquubad iyo cadaabka ay gelayaan iyo mu'miniintu jannada iyo wanaagga ay mudanayaan waana jamcan bayna tarkiibi wa tarhiib waxaa la kulminayaa cabsigelinta dadka la cabsigelinaayo ee cadaabka lagu cabsigelinayo si aanay rabbi u caasiin iyo rajogelinta mu'miniinta la rajogelinayo si aanay yacni waxa weeyaan dee uga quusan raxmadda rabbi oo dadku inay u dhexeeyaan bayna alkhawfi waalrajaa cabsi iyo rajo inay u dhexeeyaan oo dee laa nay'as walaa na'man bal nakhaafu wanarju ma quusanayno ismana dhiganayno laakiin waa cabsanaynaa waana rajaynaynaa narju raxmat allaahi wa nakhshaa cadaabah raxmadda rabbi waa rajaynaynaa cadaabkiisana waynu ka cabsoonaynaa taasina waxay ku suurto gelaysaa dee dembiga in layska ilaaliyo wanaagga iyo khayrkana la sameeyo ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluuda gayraha liyaduuquu lcadaab ila aakhiriha waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sanudkhiluhum janaatin tajri min taxtiha alanhaar ila aakhiri alaaya kulamaa nadijat juluuduhum mar kastoo haragooda waa dubkan sare iyo maqaarka sare u bislaado oo naartu ay baabi'iso maqaar cusub iyo jidh cusub baanu u abuuraynaa si ay cadaabka si hor lagu dhandhamiyaan waxaa halkaa ka cad markasu lixsaas ama mandiqatu lixsaas halka dareemaha jidhku u yahay waa maqaarkan sare oo maqaarkan sare hadduu dhammaado oo la dhaafo dee dareenkii waa dhammaanayaa marka mar kastoo dubkan sare uu dhammaado mid cusub baa loo abuurayaa si ay si hor leh u dhandhamiyaan cadaabka si joogto ah oo adiga arkay dee irbadda marka lagugu mudayo intaa maqaarka saree hore wuu boodayaa qofka kol hadday dubkan sare dhaaftoy hoos u dhaadhacdo waxaa laga yaabaa wax badan inaan u dareemin marka juluudda waxaa loo cabiray liannahaa mandiqatu liilaam waa halka xanuunka iyo dareenka uu yahay juluudda iyo maqaarka sare waana waxyaabaha maanta dadka cilmi baadhista sameeya ay ogaadeen laakiin dee kun iyo afar boqol oo sano ka hor qur-aanka rabbi markuu soo degayay ayaa la tilmaamay kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan gayraha liyaduuqu lcadaab oo waxaa maqaarkan sare kolba loogu bedelayaa waa halkii dareenkii xanuunka si uu joogto u noqdoon marna looga jarin ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha aayaadkanna waxaa ku sugan wujuubu adaa'i alamaanaati ilaa ahliha wa cadamu tadiiciha inay waajib tahay ammaanaadka ehelkooda in loo gudo oon la dayicin ammaanaduna waxa weeyi sida hoostaba uu aysarku ku tacriifinayo wuxuu odhanayaa walamaanaatu jamcu amaanatin wahiya maa yu'tamanu calayhi almar'u min qowlin aw camalin aw mataac amaanaad waa jamcu amaano oo la jamciyey waana ruuxa waxa lagu aamino inuu ilaaliyo oo xilkeeda uu guto oo ama hadal ah oo sir lagu aaminay hadal haddii lagugu siraysto waa ammaano inaad cid kale u sheegtaana waa khiyaama ama camal oo camal iyo shaqo haddii lagu igmado wakhtigeeda inaad ilaalisood daryeeshaa waa ammaano inaad ka gaabisood ku gaboodfashaana waa khiyaana aw mataac alaab haddii laguu dhiibto lagugu aamino dee inaad ilaalisaa waa ammaana inaad ku gaboodfasho ama aada dayacdaana de waa khiyaana ammaanooyinkii waxaa ka mid a xilka guud ee ummadda loo qabanayo oo madaxweyne ugu sarreeyo ilaa qofka ugu hooseeya maraatibta iyo sullamka habka maamulka loo kala sarreeyo min madaxweyne ilaa ka ugu hooseeya waa ammaana oo xil ummadda loo hayo waajibkuna in sidiisa loo guto weeyi aayaadkani waxay tilmaamayaan xuquuqu raaci waaraciya qofka madaxdee ummadda u talinaya xaq buu leeyahay in loo dhowraa ay waajib tahay ummadda la xukumayae loo talinayaana xaq bay leedahay ay waajib tahay madaxdu inay u dhowrto oo aanay ka dayicin xaqa lagu leeyahay xaakimku waa inuu ammaanadoodaa u ilaaliyo wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl cadaaladna waa inuu ku kala xukumo cadaaladna halka laga helayaa waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin qawaaniinta basharku ay qorqortaan garsoor laga heli maayo waayo ilaahii abuurunbaa addoommada u garsoori kara cid kaleo u xaqsoori kartaa ma jirto alaa yaclamu man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir marka madaxda muslimiinta u talisa xuquuqda raciyadu ay ku leedahay ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah ammaanaday u dhiibteenna inay u ilaaliyaan cadaaladna ugu garsooraan cadaaladuna waa shariicada rabbi uu soo dejiyey inay ku kala xukumaan oo ay ku maamulaan madaxdiina xuquuqda ay leedahay waa in la maqlo oo loo dhega nuglaado oon laga hor imanoon ummaddu lagu kicin oo yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum muuminiintii ee alle iyo rasuulkiisa ateeca talada iyo amarka kuwa u saaxiibkae idinka idinka midana ateeca baa la yidhi minkum waa min almu'miniin oo qofka daacada iyo xurmada kugu lihi waa qofka muslimkee ku maamulaya minkum ayaa lagu qayda oo ay min almu'miniin marka madaxweynihii mu'minka ahaa daacuu kugu leeyihi waxaanay culimmadu ku fasireen ulul amri minkum alculamaa'u waalumaraa culimada iyo madaxda muslimiinta culimmadu waa umaraa oo waa ulul amri o waayo arrinkii diintay ummadda u hayaan waa in lagaga dambeeyo diinta cid walba aanay iska faragelin madaxduna waa umaraa oo xilkii adduunyada iyo siyaasadday dadka u hayaan dee nin walba inuu taliyo maahae cidda talada loo dhiibto waa in looga dambeeyo oo aan waxa weeyaan lagu qabsan daacada ilaahay iyo daacada rasuulku sideeday u taagantahay iskeedu ay u madax bannaan tahay oo atiicu allaha wa atiicu rasuula labadaba ficilka atiicu waa la soo celiyey waayo mid walba sideeday u taagantao u madax bannaan tahay oo gaarkeeda lagaaga rabaa inaad la timaadday waajibkuugu tahay laakiin ulul amriga oo madaxdiiyo culimada ah ficilka atiicuu lama soo celin ee wa ulil amri minkum unbaa la yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen halkaa waxaa laga fahmayaa in daacada madaxda iyo culimadu aanay mid iskeed u madax bannaan oo u taagan aanay u ahayn ayaa laga fahmayaa ficilka atiicuu soo celin la-aanta la soo celin waayey iyo daacadani inay tahay daacatun taabicatun lidaacati illaahi wa rasuulih waxay daba socotaa oy raacsan tahay uun daacada alleh iyo daacada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo waxaa lagu adeecayaa madaxdiiyo culimada fii daacati illaahi wa rasuulih ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulka ayaa lagaga dambaynayaa wixii waafaqsan hadday macsiyo iyo waxaan sax ahayn amraan falaa samca walaa daaca maqal iyo adeecidi ma jirta markaa waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inama daacatu fi lmacruuf waxa daacadu ahaatay uun macnaha waxa laysku adeecayo xagga madaxda iyo culimadaba waa un wixii wanaagsan ee macruuf ah laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ruux makhluuqa lagu adeeci maayo macsiyada ilaaha khaaliqaa la caasiyayo oo waalidkaa oo kuugu xaq badan alle iyo rasuulkiisa inaad caasido ku adeeci maysa dee wanaag iyo macruuf unbaad ku adeeci marka taacat lwullaad waa fii taacati illaahi wa rasuulih oo wixii macsiyo ah lagu adeeci maayo kadib rabbi waxa uu tilmaamay masaacima almunaafiqiina wa mawaaqifahum kuwa munaafiqiinta ah waxyaabahay ku handacoonayeen iyo mawaaqiftooda alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila alطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum dalaala baciida aayaadkaas iyo kuwa ka dambeeya waxaa laynoogu tilmaamay nimanka munaafiqiinta ah ee ku andacoonaya inay rumeeyeen iimaankoodu waa afka baarkiisa eh haddana u xukum tegaya daaquudka oo sida shaekhulislaam ibnulqayim calayhi raxmat ullah uu ku qeexay ah kulu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin waxaa daaquud la yidhaahdaa wax kastoo addoonku sababkiisa uu ku xadgudbo oo shariicada uu kaga tallaabsado oo mid ilaahay sokadii la caabudo ama la raaco ama la adeeco ah waayo daaquud waa min aduqyaan waa wax alle wixii lagu xadgudbo ee xadka shareecada lagaga tallaabo sababtiisa shaydaan baana ugu horeeya oo ra-su dawaaqiid waxaanu ku rumoobayaa cid kasta oo dadku ay sababkiisa ku xadgudbaan oo xadgudub iyo xumaan dadka horseed ugu noqda oo ku hogaamiya marka munaafiqiintaas iyagoo afka baarkiisa iimaan ka sheeganaya ayay haddana dawaaqiidda iskula xukum tegayaan oo alle iyo rasuulkiisa iskula xukum iman maayaan haddii la yidhaahdo u kaalaya rasuulka iyo xukumka allana ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa iyagoo kaasii jeedsanaya oo aan doonayn xukumka rabbi oo diidaya waxaa la tilmaamay xaalkoodu sida uu noqon doono marka ay musiibo iyo dhibaata ku dhacdo waxay galabsadeenna laga gooyo adduunyo iyo aakhiraba waxyaabahay ku andacoon doonaan waxaa ka mid a iyagoo dhaar maraya in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa wallaahi wax wanaajin iyo iswaafajin mooye wax kale maanaan doonayn oo marka lagu qabsado maxaad ugu xukum tagteen cidaan alle iyo rasuulkiisa ahayn ayay odhanayaan dadkuun baanu isku soo dhoweynanay wax wanaajiya un baanu lahayn laakiin halkaa waxa ka cad haddii camalku xumaado waxbaan wanaaji islahaa iyo niyo wanaag baan ku jiray oo niyadaydaa wanaagsanayd anniyatu alxasanatu laa tanfacuka maca fasaadi alcamal kol haddii camalki iyo caqiidadu kaa xumaataiyo waxaad samaynayso niyadaydaa hagaagsanayd waxba kuu tari mayso niyada hagaagsan camal hagaagsani waa inuu u markhaati furo oo camalkaagu hagaago ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa qalbigooda waxa ku jira alle inuu ogyaho munaafaqnimo ah isaga jeedsaa la yidhi nebi maxamedow waanina waana xeel dheer waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan sawaabu الطaayiciina wamanzilatuhum wman yuطic اllaha wاrasuula faulaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالصidiiqiina wالshuhadاء wالصaalixiina waxasuna ulaaئika rafiiqa dalika alfadl min allah waxaa lagu khatimay wujuub اlxadar lilmu'miniin dadka mu'miniintii inay digtooni gaalada iyo cadowgooda ka qaataan inay waajib ku tahay oo ana isdhigan yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum faاnfiruu hubaatin aw infiruu jamiica allah waxau uhi subxaanه wallaahu alla aclamu isagaa wa ogaal badan biacdaa'ikum cadowyadiina wakafaa biاllaah ilaahay baa ku filan waliyaa mid arrinkiina maamulo oo idinka gargaara dhibkooda wakafaa biاllaah ilaahay baa idinku filan nasiiraa mid idin gargaar oo idin heeliya kol hadduu ilaahay u ogaal badan yahay cadowgiinnu cidda uu yahay isagaa idinka kaafinaya oo dhibkooda idinka hiilinaya min aladiina kuwii waxaa ka mid ah aduu yahuudoobay qowmun u soo qadar yuxarifuuna si looga sifeeyo qowmunta lasoo qadarayo oo min aladiina kuwii waxaa ka mid ah aduu yahuudoobay qowmun qolo ayaa ka mid ah waayo nimanka waxaan samaynayey dee kuwooda culimada ah ee aqoonta leh ayaa wax bedelayay oo diinta doorinayey kuwa loo jeedee la ceebeynaya waa kuwaas alla waxaa u yihi min aladiina kuwii waxaa ka mid ah aduu yahuudoobay qawmun qolo ayaa ka mid a qolada oo yuxarifuuna bedelaya alkalima hadalkii alle bedelaya oo can mawaadici meelihiisii munaasabka ah ka bedelaya oo ka doorinaya wayaquuluuna waxaanay odhanayaan iyagoo nebiga la hadlaya samicnaa ay samicnaa qowlag hadalkaaga nebi maxamedow waanu maqalay wacasaynaa ay wacasaynaa amrag arrinkaagana waa caasinay oo yeeli mayno wasmacna maqal hayra musmacin xaal aad tahay mid wax la maqashiiyey hayrkii macnaha waxbaha maqlinana maqal waa habaar waa dhegabeel oo kale oo aysar kuba hoosta waa ka ku leh ismac maa taquul ay laa asmacaka allah ilaahay wax kuma maqashiiye jalaalaynkuna waa ka soo qadaraya hayra musmacin ay laa samicta na maqal waxbaha maqlineh marka way habaarayaan calayhim lacaa'in allah waxay odhanayaan wasmacna maqal hayra musmacin xaal aad tahay mid aan wax la maqashiin macnaha waxbaha maqlin oo maqalkaba beel eh wax na maqal oo na dhegayso oo waraacinaa na sug ama na ilaali waxay sidaa odhanayaan layan ay laawiina xaale ay ku leexinayaan hadalka bialsinatihim carabadooda oo waxay uga jeedaan hayra musmacin iyo waraacinaadan ceeb iyo xumaan bay uga jeedaan oo hayra musmacintana habaar bay uga jeedaan raacinaana ceebayn iyo rucuuno ay ku caayaan bay u jeedaan waacnan ay wataaciniina iyo xaal ay yihiin kuwa duraya oo ceebaynaya fi diini diinta ceebaynaya ayaa ay sidaa ku odhanayaan allah waxau ihi walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu ku maqalay nebi moxamedow hadalkaadna tidhi wa atacnaa waananu ku ateecnay waxaadna fartay halkay samicnaa wa casaynaa ka yidhaahdeen hadday intaa ka odhan lahaayeen samicnaa wa atacnaa wasmacna maqal hadday odhan lahaayeen oo macnaha hayra musmacinta ay ka reebi lahaayeen oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa wasmac faqad oo hayra musmacinta ilan waxbaa taa ka hoos jire wasmac na maqaluun hadday odhan lahaayeen oo keliya oo hayra musmacinta aanay raacin lahayn oo wandurnaa noo kaadi oo nasug hadday odhan lahaayeen oo waraacinaa aanay odhan lahayn bedela raacina yacni wuxuu odhanaya halkay raacinaa ka leeyihiin undurnaa hadday ka odhan lahaayeen marka maquulul qowlkii qaaluudu waa maxay samicnaa wa atacnaa wasmac wandurnaa intaasaa maquulkii ah walow annahum haddii iyagu qaaluu ay odhan lahaayeen samicnaa waanu ku maqlay nebi maxamedow oo wa atacnaa waa ku ateecnay ee wasmacna maqal oo wandurnaa noo kaadi oo na sug ama wandurnaa ay wandur ilaynaa na soo eeg oo min baabi alxadfi waal-iisaal markaa ilaadii baa meesha ka maqan yacni wandur ilaynaa iyo wandurnaa oo bimacna intadirnaa labadaba waa lagu macneeyey na sug ama na soo eeg intaa hadday odhan lahaayeen hee lakaana waxa u ahaan lahaa huwa qowlkaas yacni inay sidaa yidhaahdeen wuxuu u ahaan lahaa khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga wa aquuma waana u toosnaan badnaan lahaa marka haddii laga laqbeeyo ama laga macneeyo afcalu tafdiil lakaana khayran lahum wa aqwama sidanaa uga khayr iyo toosnaan badnaan lahayn sidii hore wuxuu jamalku odhanayaa waa calaa xaddi ictiqaadihim iyagu siday isleeyihiin ilan waxay isleeyihiin khayr baad samaynaysaan khayrna kuma jiro waxay samaynayaan laakiin haddii zacmigooda looba raaco sidanaa uga khayr badnayd laakiin waxaa ka sii fiican in aslul ficil uun laga macneeyo oo macnaha la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi waayo jihada kale wax toosnaan iyo khayr ma yaallo marka lakaana waxau ahaan lahaa huwa qowlkaasi hadday sidaa yidhaahdaan khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga waa aqwama waana u toosnaan lahaa walaakin ha yeeshee lacanahum ullah ilaahay baa nacdalay oo bikufrihim gaalnimadooda ayaa rabbi ku nacdalay oo falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa qaliilan minhum in yaroo ka mida mooyaane sidii cabdillaahi ibnu salaam iyo saclaba ibnu saciid iyo in yaroo ka mida sida raggaa mooyaane cid kale ka rumayn maysa nimanka yahuudeed walidaalika iyagaa ugu islaamnimo yaraa nasaaradaa ka iimaaniyo islaamnimo badnayd kana qalbi nugul marka ilaa qaliilan minhum waa markaynu tafsiirkaa maro waxaa kaloo lagu fasiray falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan ay ilaa iimaanan qaliilan iimaan yar mooye oo isaga macnaha wujuuduhu wa cadamuhu cala asawa iimaan yar oo waxyaabaha hawadooda waafaqda inay iska qaataan oon waxba u tarayn mooyaane oo qiladu waxay u timaadaa bimacna alcadam oo waxay ka dhigan tahay ay laa yuuminuuna aslan ma rumaynayaan wax yar mooyaane waa maba rumaynayaan unbay la mid tahay waayo iimaankoodu iimaan wax u taraya ma aha hadday waxyaabaha hawadooda waafaqa un ka qaataan allah waxaa uhi yaa ayuha aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya waa nimankii ahlu kitaabkee dee towraad iyo injiil lagu soo rogay ee loo soo dejiyaa laleeyahay kuwii kitaabka la siiyeyow aaminuu rumeeya bimaa kii nazalna aanu soo dejina waa qur-aankee musadiqan xaaluu yahay qur-aanku mid rumaynaya limaa kii macakum la jirkiina ahaaday oo u markhaati kacaya wixii towraad iyo injiil ku yaalay haddaba qur-aanka towraad iyo injiilna rumaynaya idinkuna rumeeya min qabli an nadmisa intaanaan masixin ama baabi'in wujuuhan wejiya intaanaan masixin oonaan baabi'in oo dabeed fanaruddahaa dee haddaanu masaxno aanu u celino wejiyada calaa adbaarihaa dabooyinkeeda macnaha xaggeeda dambe aanu u celino oo wejigii qadaadka la geeyey qadaadkana lasoo hormariyo aw nalcanahum ama aanu nacdalla markaa kamaa lacannaa sidaanu u nacdallay asxaaba asabti sabtida asxaabteedii waa kuwii daayirada dulaysan loo dooriyey wa kaana amrullaah waa faclun oo bimacna almafcuula waana ma'muuruhu wa maqdiyuhu wixii alla uu faray ee uu soo xukumay weeyi ee amarkiisa sharciga a ma aha waayo amarka sharcigu waa baaqan karaa laakiin amarka qadarigu ma baaqdo oo laabudda inuu dhaco ma baaqanayo wa kaana amrullaahi ay ma'muuruhu ilaahay wuxuu faray ee uu soo xukumayna wuxuu ahaaday mafcuulaa mid la samaynayo oon marnaba baaqanayn waayo amarka qadarigu ma baaqda ilaahay wuxuu qadaruu xukumaa laakiin amarka sharciga ee ilaahay addoommadiisa amrayo waana la samayn karaa waanu baaqan karaa oo dee faminkum fa minkum kaafirun wa minkum mu'min dadku may wada rumayn marka damsigu waa kaynu hore u tilmaannay oo wejigii in la masaxo oo indhaha iyo sanka iyo afka iyo xiribaha iyo sunnayaasha wixiiba inta la malaaso laysku simo in wejigii iyo qadaadkii ay isku mid noqdaan oo sida wejigu u sim yacni waxaan ujeedaa qadaadka dambe dee jidh sidaa u siman halka uu ka yahoon gotaan iyo meel xubini ku taalla toona aan lahayn wejigiina wax malaasan oo sidaa u siman intaanaan ka dhigin weeyi ama aanaan xagga dambe u celin oo wejigiiyo qadaadka aanaan isweydaarin ama aanaan u nacdalin sidaanu kuwii maalintii sabtida xadgudbe aanu u nacdalay oo abuurkoodaba aanaan u bedelin oo macnaha waxaa loogu goodiyayaa wejiga uun in laga baabi'iyo la tirtiro la masaxo oo xubnaha iyo calaamaadkii wejiga lagu yaqaanay laga tiro iyo abuurkoodaba in la bedelo dee sidii asxaabu sabtiga labadaba waa loogu goodiyayaa allah waxaa uhi ina allaha alla laa yakfiru ma dhaafo an yushraka in loo shariik yeelo oo lala wadaajiyo bihi ay bicibaadati ilaahay cibaadadiisa cid kale in lala wadaajiyo ma dhaafa rabbi wayakfir waa dhaafaa maa duuna dalik ishraaga iyo shirkigaa wixii ka sokeeya alla wuu dhaafaa liman yashaau cidda uu doono ayaa alla u dhaafaa waman axadka yushrik ku lamaaneeyo alle billaahi ay bicibaadati illaah ilaahay cibaadadiisa cid kale qofka la wadaajiya faqad iftaraa alla ilaah wuxuu abuurtay kaasi ismaa dembi dembiga oo cadiimaa weyn alla waxau uhi alam tara alam taclam miyaanad ogay nebi allow ama cilmigeedu aanu kusoo gaadhin ila aladiina kuwa yusakuuna ammaanaya anfusahum nafahooda ammaanaya bal kaba soo guurtaase allaahu alleh ayaa yusakii ammaano oo tahira man yashaau cida u doono walaa yudlamuuna lana dulmin maayo fatiilaa laftimireedda xuubka yar ee laftimireedda jeexeeda ku dhararanee ku sugan xuubkaa laftimireedda in leeg waxa weeyaan la dulmin maayo wax kasii yarna hadalkiisa badaa undur bal eeg nebi allow kayfa yaftaruuna siday ugu abuuranayaan cala allaahi alla korkiisa alkadiba beenta wa kafaa waxa ku filan bihi ay biliftiraa been abuuradkaasaa ugu filan ismaa dembi ahaan iftiraagaasaa ugu filan dembiga oo mubiinaa cad alam tara ee alam taclam miyaanad ogay nebi allow iyo ruux kastoo mukhaatabowba ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb oo min alkitaabi kitaabkii ka mid a waa towraad iyo injiil kuwii lagu soo dejiyaye yuuminuuna xaal ay rumaynayaan biljibti sixirka iyo wataaquuti taaquutka ay rumaynayaan oo yaquuluuna ay odhanayaan liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haaulaa'i kuwaasi gaalada waa mushrikulcarabe ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiila waddo ahaan oo nimankii mushrikiintii carbeed ee sanam caabudka ahaa markay yahuud ku yidhaahdeen idinkaa ahlu kitaab ebel moxamed iyo asxaabtiisa ka warrama diin bay noo sheeganayaane ayay ku yidhaahdeen iyagoo garanaya nebi moxamed iyo asxaabtiisu xaq inay ku taagan yihiin haddana sanam caabudkiibay ku yidhaahdeen idinkaa ka toosan maxamed idinkaa ka hagaagsan laamtuna ama waa laamu tabliiq ama waa laamulcilla oo ama wa yaquuluuna waxay odhanayaan liladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay ku odhanayaan haddii laamu tabliiqa laga dhigo ama laamulcilla oo liladiina kafaruu liajli aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dartood bay u odhanayaan haa-ulaa'i kuwani waa mushrikiintii carbeede ahdaa iyagaa ka hanuun badan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilaa xagga waddo ahaan alla waxau uhi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwii lacanahum allah ilaahay u nacdalee naxariisiisa ka dheereeyey waman axadka yalcan illaah ilaahay u nacdalana falan tajida u heli maysid lahu axadka nasiiraa waxu heeliya am lahum bal kaba kaalay taase alahum ma waxa u sugnaaday nimanka nasiibun ma qayb baa uga sugnaatay min almulki boqortinimada iyo mulkiga alla uu leeyahay ma qayb bay ku leeyihiin faidan haddaa hadday wax ku leeyihiin laa yu'tuuna annaasa dadka ka siin maayaan naqiiraa laftimireedda daloolkeeda wax leeg dadka ka siin maayaan oo naqiirkuna waa laftimireedda daloolka dhabarkeeda ku yaalleed muddo irbadin lagu dalooliyey waa naqiir marka fa-idan hadday mulkiga alle wax ku leeyihiin kuma laha eh hadday wax ku lahaan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka ka siin maayaan naqiiraa laftimireedda daloolkeeda wax leeg cid ka siin maayaan am yaxsuduuna annaas bal kaba kaalay taase ayaxsuduuna annaasa dadka ma waxay ku xasdayaan oy u diidayaan calaa maa aataahum allah ilaahay wuxuu siiyey oo min fadlihi deeqdiisa iyo nicmadiisa faqad aataynaa dhab ahaan waxaanu u siinay aala ibraahiim ree ibraahim alkitaaba kitaabkii ay jins alkitaabo kutubtii oo dhan ku dhacaya yacni towraad iyo injiil iyo zabuurba kutubtii samaawiga ahayd ayaanu ibraahim iyo ciddii ka tafiirantay yacni duriyaddiisii ambiyada ahaydba kutubtii ayaanu siinay iyo walxikma nebinimada ayaanu siinay wa aataynaahum waxaanu siinay ibraahim aalkiisii mulka boqortooye iyo mulki mulkiga oo cadiimaa weyn oo sulaymaan iyo aabbihii daawuud oo dee waxa weeyaan min aali ibraahim ah ayaa waxa weeyaan nebinimada boqortooyaa loogu daray oo ambiyo boqorra ah ayay ahaayeen oo mulki iyo nebinimaba la ysugu daray alla waxaa uhi fa minhum ahlulkitaabkii waxaa ka mid a man mid baa ka mid a aamana rumeeyey bihi nebi moxamed wa minhum waxaa ka mid a ahlulkitaabka man mid baa ka mid a sadaka jeedsaday canhu isaga wa kafaa bijahannama jahannamo ayaana ugu filan cidda nebi moxamed ka jeedsatay saciiraa mid olol badan ama xaal ay tahay mid olol badan saciiri wa kafaa bijahannama jahannamo ayaa ugu filan meel lagu cadaabo saciiran xaal ay tahay mid olol iyo holac badan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatinaa aayaadkay ka gaaloobay sawfa nusliihim waxaanu gelin doonaa naaran naar holcaysa ayaanu gelin doonaa kulamaa nadijad mar kastoo ay bislaato juluuduhum hargahooda iyo maqaarkooda sare baddelnaahum waxaanu ugu beddelaynaa juluudan jidh ama harag hayrahaa kii hore aan ahayn liyaduuqu alcadaaba si ay cadaabka u dhandhamiyaan waayo ina allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizaa mid adag oo awood badan xakiima oo xukum iyo xikmad baleh waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camallada wanaagsanna sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa jannaatin jannooyin tajrii ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaal ay qulqulayaan khaalidiina xaalaayin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadan weligood lahum fiihaa lahum waxa ugu sugan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda aswaajun haween haweenka oo mutaharatun la tahiray oo wixii haweenka adduunye lagu yaqaanay ee ama dabeecad xumo ama caado iyo nifaas ama marad iyo xanuun wax alla wixii haween adduunyo dhib lagu yaqaanay waa laga dhowro waa laga nadiifiyey wanudkhiluhum waxaananu gelin doonaa dillan hadh hadhka oo daliila hadhaca oo macnaha hadh badan uu qabow ayaanu gelin doonaa oo daliilku waa hadh aan cadeed soo baxdaa dee baabi'inayn oo laa yarawna fiiha shamsan walaa zamhariira allah waxau idhi in allaha alleh yaamurukum wuxuu idin amrayaa an tu'addu lamaanaati amaanooyinka inaad u guddaan ilaa ahlihaa ehelkeeda waidaa xakamtum ay waidaa aradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad kala xukuntaan bayna annaas waayo xakamtum waa maadi idaana waa darfun limaa yastaqbilu min azamaan marka waa in mudaaric lagu awilo ilan hadduu xukumkii dhaco dee cadaaladiba tagtay laakiin waa markaad doontaan inaad xukuntaan welise aydaan xukumin oo waxaa la yidhaha idaa iyo id way iska soo horjeedaan oo idna waa darfun limaa madaa min azamaan wax tegay bay daraf u tahay idaana wax soo socda marka waidaa xakamtum ay waidaa aradtum an taxkumuu markaad doontaan inaad kala xukuntaan bayna annaasi dadka dhexdooda inaad kala xukuntaan markaad doontaanna alla wuxuu idin amrayaa an taxkumuu oo an taxkumuudu maxay ku cadfantahy dee yoamurukumtii oo macnuhu waxa uu ka dhigan yahay ay waya'murukum idaa aradtum an taxkumuu bayna annaasi an taxkumuu waxaa kaloo alla idin amrayaa markaad doontaan dadka inaad kala xukuntaan an taxkumuu inaad ku kala xukuntaan baa alla idin amrayaa bilcadli cadaalad inaad ku kala xukuntaan waayo ina allaha alleh nicimaa nicmo miimkeedii iyo maa oo nakiro mawsuufaa ayaa laysku idqaamay oo laysdhexgeliyey macnuhuna waxa uu noqonayaa ina allaha alleh nicmaa ay nicma maa shay baa wanaagsanaaday shayga oo yacidukum uu idinku waaninayo bihi shayga marka maadu waa nakiro mawsuufa ama waa macrifo mawsuulo ahoo nicma maa ay ladii kiibaa wanaagsanaaday kaasoo yacidukum uu idinku waaninayo bihi ladiiga waayo ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday samiicaa kii maqal badan basiiraa ee u arag badan wax walba yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow atiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca wa ulilamri arrinka kuwa u saaxiibka ah ee minkum idinka idinka midana ateeca waa culimada iyo madaxda eh fain tanaasactum haddaba haddii aad ku doodaan oo isku khilaaftaan fii shayin shay wa nakiratun fii siyaaqi shardi tufiidu lcumuum wuxuun haddaa isku qabataan wuxuu doona ha noqdo fain tanaasactum haddii aad ku doodaan oo isku qabataan fii shayin shay uun haddaa isku qabataan oo ku doodaan farudduuhu shaygaa u celiya ila allahi ilaahay xaggiisa u celiya ay ilaa kitaabih kitaabka alleh u celiya waarasuuli rasuulka xaggiisa u celiya markuu noolaa isaga laftiisa iskula taga markuu dhintayna ilaa sunnati sunnadiisii u celiya waayo in kuntum haddii aad ahaateen tuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe dalik ay raddu daalika waxaad u celisaa raddiga laga fahmayo rudduuda oo daalika ay raddu ila allahi waarasuul celinta alla iyo rasuulkiisa loo celinayo ayaa khayrun idin khayr badan oo waaxsanu wanaag badan taawiila xagga cidhibta dambe iyo ma'aalka dambe alam tara alam taclam iyaanad ogay nebi allow ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unsile lagu soo dejiyey ilayka adiga xaggaaga iyo wamaa kii unsile lasoo dejiyey min qablika adiga hortaa ee towraad iyo injiiliyo yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay iskula xukun tagaan ila ataaquuti taaquud inay iskula tagaan uu kala xukumana doonaya waa waxaan isqabanay waanu rumaynay iyo dawaaqiid baanu iskula tegaynaa wal xaal bay sidaa doonayaan qad umiruu la amray an yakfuruu inay ka gaaloobaan bihi ay bitaaquud taaquudka inay ka gaaloobaan la amray wa yuriidu shaytaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu halleeyo dalaalan hallayn hallaynta oo baciidaa fog dalaalanna waa ismu master o ilan ficilka waxa weeyaan xuruuftiisii baan ku dhammayn oo masterku wuxuu noqon lahaa an yudilahum idlaalan laakiin dalaalan waa ismu master waa sida actaa cataan ictaaan weeyaan masterku waidaa qiila marka lagu yidhahdo lahum iyaga tacaalow ukaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiye xaggiisa iyo wa ila arasuuli rasuulka xaggiisa ukaalaya marka lagu yidhaahdo ra'ayta almunaafiqiina waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo yasuduuna kaa jeedsanaya canka adiga xaggaaga nebi maxamedow suduuda jeedsi kaa jeedsanaya fakayfa idaa asaabathum ay fakayfa xaaluhum oo xaalkoodu siduu noqonayaa idaa asaabathum markay haleesho musiibatun musiibo oo dhibaato ku dhacdo bimaa qadamat bisababi maa shay sababkiina ay dhibaata ugu dhacdo kaasoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu suma jaa-uu ka dabeed ay ku yimaadaan yaxlifuuna billaah iyagoo ilaahay ku dhaaranaya oo dhaar ku maraya iyagoo kule in aradnaa ay maa aradnaa maanaan doonin ilaa ixsaanan wanaajin mooye wax kaleba maanaan doonin iyo wa tawfiiqa iswaafajin oo macnaha waxaanu cidaan alla ahayn iskula tagnayba wax wanaajin iyo dadka isku soo dhoweeya oo isku soo riixriixa un baanu lahayn alla waxau ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yaclamu allaahu alla uu ogyahay maa fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxa ku sugan ee nifaaqa iyo gaalnimada ah ee fa acrid isaga jeedsa nebi maxamedow canhum xaggooda waxba tallaabaha ka qaadin oo ha ciqaabine iska cafiyo isaga jeedso oo waciduhum waani oo waqul lahum waxaad ku tidhaahdaa fii anfusihim fii sha'ni anfusihim arrinka nafahooda waxaad kaga tidhaahdaa ood uga sheegtaa qowlaa hadal hadalka oo baliiqa xeel dheer wamaa arsalnaa maanaan dirin baa alla wihi min rasuulin rasuulna umaanaan dirin ilaa liyutaaca rasuulna umaanaan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco darteed mooyaane oo biidni illaah ilaahay idankiisa lagu adeeco waa biidni illaahi sharci waayo rususha dee qaarkoodna way dadka qaarna way adeecayaan qaarna ma adeecayaanoo waa caasiyayaan hadduu idan qadari ahaana waxa ka dhalan lahayd kulli in la wada adeeco ilan qadarkuma baaqdo marka waa biidni illaahi sharci lilqadari waayo daacadii dadka lagama wada helayo oo bar badan bay ka baaqanaysaa inta badanba wamaa arsalnaa min rasuul rasuul umaanaan soo dirin ilaa liyutaaca in la adeeco darteed mooye wax kale umaanaan soo dirin biidni illaah ay biidni illaahi asharci idanka ilaahay ee sharciga iyo amarka alla uu bixiyey darteed in lagu adeeco mooyaane wax kalaba umaanaan soo dirin walow annahum haddii iyagu id dalamuu mar id waktigii dalamuu ay dulmiyeen anfusahum nafahooda ay dulmiyeen ee ilaahay cidaan hayn ay iskula tegeen ee ay dambaabeen hadday jaa-uuka ku iman lahaayeen nebi maxamedow oo fastakfaruu llaaha ilaahay ay ka dembi dhaaf delbi lahaayeen oo wastakfara lahum arasuulu rasuulkuna uu dembi dhaaf delbi lahaa lawajaduu llaaha ilaahay waxay ku ogaan lahaayeen tawaaban mid toobad aqbal badan kaasoo raxiiman addoommadiisa u naxariista falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow laa yu'minuuna rumayn maayaan laadani haddii naafiye laga dhigo wuxuu noqonayaa maya arrinku siday moodayaan ma aha laakiin waxaa fiican laada inaan naafiye laga dhiginoo tawkiid laga dhigo oo qasamkay akidasa un la yidhaahdo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa falaa warabbik rabbigaa baan ku dhaartay nebi moxamedow laa yu'minuuna rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukun yimaadaan adiga fii maa shajara wixii ka muruga baynahum dhexdoodii ay kala saari waayaan oo jalaaleynku wuxuu odhanayaa ikhtalata jamalkuna wuxuu odhanayaa wa minhu shajaru litadaakhuli aqsaanihi bacdiha fii bacdin geedahaba waxaa geeda loo yidhi waa laamaha isdhexgelaya marka arrinku markuu murugo ayaa shajara la yidhaha oo shajarkuna saasaa geedka loogu tilmaamay markaa rumayn maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xukun yimaadaan nebi maxamedow fii maa shajara waxa murgo ee isdhex gala baynahum dhexdoodii ay kala saari waayaan uma laa yajiduu dabeed aanay helin fii anfusihim nafahooda aanay ka helin xarajaa wax cidhiidhiya mimaa qadayta wixii aad ku xukuntay oo wayusallimuu ay hoggaansamaan tasliimaa hoggaansan markaa macnaha iimaan waxaa lagu xidhay saddexdaa shardi ruuxa in laga helo kow xukumka iyo garsoorka inuu u doonto ilaahay diintiisa waa kitaabka iyo sunnada laba wixii uga soo baxa inuu ku qanco oo aan u jeed jeedsan saddex inuu hoggaansamo oo uu fuliyo oo waxa weeyaan wixii soo baxay uu ku dhaqmo ku toosnaado nafyigana culimmadu waxay yidhaahdeen ama waa nafyu asli liimaan ama waa nafyu kamaali liimaan oo hadduu qofku xukumka ilaahayba diiduu dafiro oo uu yidhaha xukum ilaahayba ma jira annaku xeerbeegtidaa iyo qawaaniintaa dadku qorteen baanu ku kala baxaynaa waa nafyu asli liimaan waana kufri akbar waa gaalnimo weyn oo iimaan xeradiisi waa ka baxay hadduu ictiqaadiyo istiwaaa xukmi illaahi wa xukmi gayri way ii siman yihiin labaduba ama shareecadaasaan u tegaya ama qawaaniintaan iskula teganaa labaduba waa siman yihiin waa gaalnimo weyn hadduu ictiqaadiyo jawaasu taxaakumi ilaa gayri illah inay u bannaan tahay kitaabka alleh iyo shareicaduu rabbi soo dejiyo waxaan ahayn in loo xukun tegi karo bannaanaanshaheeda inuu ictiqaadiyo haba yidhaahda qur-aankaa ka fadli badane waa gaalnimada weyn ha yaraato waxa uu xukun tegayaa ama ha badato hal qadiyood ha noqoto ama boqol qadiyadood ha noqoto waa gaalnimo weyn laakiin isagoo ictiqaadsan xukunkii ilaahay inuu xaq yahay garanaya waxaan alla soo dejin in laysku xukumaa inay baatil tahay dee khawfan aw damacan cabsi ama damac adduunye hadduu u geeyo waa min kabaa'iri dunuub laakiin ku gaaloobi maayo taa lafteedu ma fududo oo ruuxu kabaa'irta hadduu ku dhaco dee cadaab iyo cuquubo ayuu halisu yahay haddaan ilaahay u dul qaadan dee naarta lagaga soo jaraya markaa ruuxa xukumka ilaahay ka tagaa wuxuu yani wuxuu dhex wareegayaa ama uu u dhexeeyaa uun bayna alkufri alakbari waalasqar midna meel lagu degdega maaha kii weynaa iyo kii yaraa labaduba waa gaalnimo laakiin midna waa kabaa'irta oo xerada kaga bixi maayo ilan waa sifa min sifaati lkufrie midna waa tii xerada lagaga baxayo dee khaalid mukhallad fi naar buu noqonayaa marka calaa kullin tafsiirka ahlu sunnaha ee saxdii waxa weeyi in ictiqaadka lagu xidho kufriga akbarka ah laakiin ruuxii isagoo dee aan ictiqaadin oo xukumkii ilaahay aan dafirin oo ogol haddii adduunyo iyo cabsii ku xambaarta inuu baydho dee waa kabaa'ir laakiin kufri akbar ma aha markaa marka uu kufriga akbarka yahay laa yu'minuuna waa nafyu asli liimaan iimaanba waa loo diidaya marka uu kufri asqara yahayna waa nafyu kamaali liimaan iimaanka dhammaystirankiisii baa loo diidayaa oo iimaankiisii waa kala dhinmo waa dhaawacmay oo dhammays ma aha ilan kabaa'ir buu gale alla waxau ihi walow annaa katabnaa calayhim walow annaa haddii anaku katabnaa aan ku faral yeeli lahayn calayhim korkooda aanu ku qori lahayn an iqtuluu antu waa tafsiiriyo oo waa bimacnaa ay oo maktuubu calayhigii wixii lagu qoray tafsiirkiisu waa uqtuluuda iyo ukhrujuuda antu waa sidaas allah waxau ihi walow annaa haddii anaku katabnaa aanu ku qori lahayn ama ku faral yeeli lahayn calayhim korkooda waa sidii nimankii reer banu israa'iil de ee lagu yidhi waxa weeyaan faqtuluu anfusakum nafihiina laaya towbadooda laga dhigay sidaasoo kalena kuwan haddii lagu faral yeeli lahaa an iqtuluu ay uqtuluu dila anfusakum nafihiina dila oo idinku isdila ama barhkiinba barhka kale ha laayo taa haddii lagu faral yeeli lahaa aw ikhrujuu ama baxa min diyaarikum guryihiinna ka baxa oo beradiinna ka barabaxa haddii lagu faral yeeli lahaa maa facaluuhu arrinkaa may sameeyeen yacni damiirku wuxuu noqonayaa maktuubu calayhiga waxa lagu qoray ee lagu faral yeelay may sameeyeen ilaa qaliilun in yar mooyaane oo minhum iyaga ka mid ah walow annahum haddii iyagu facaluu ay samayn lahaayeen maa yuucaduuna waxa lagu waaninayo bihi maaga lagu waaninayo lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa ficilka inay sameeyaan wixii la faray wuxuu ahaan lahaa khayran mid u khayr badan lahum iyaga oo wa ashadda u daraan iyo adayg badan tasbiitan xagga sugidda iimaankooda la sugayo sidaasaa iimaankoodana u sugid badnaan lahayd aayahooga dambe iyo aakhiradoodana u khayr badnaan lahayd wixii la faray inay yeelaan wa idan haddaa kolkaa yacni wakhtigaa hadday samayn lahaayeen wixii la faray la aataynaahum waxaanu siin lahayn min ladunnaa agteeda waxaanu ka siin lahayn ajraa abaal abaalka oo cadiimaa weyn wala hadaynaahum waxaananu ku hanoonin lahayn siraatan jid jidka oo mustaqiimaa toosan waman axadka yutic illaaha ilaahay ateeca iyo warasuula rasuulka ateeca fa ulaa'ika kuwaasi maca aladiina kuwii la jidhkooday ahaadeen ancama allaahu alla uu nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina nebiyada ah mintan tabciidyaha ka dhigin waayo macno faasidaa ka dhalanoo min annebiyiina nebiyada ka mida haddaad tidhaa dee bacdu nebiyiina unbaa muncamu calayhi noqonoo qaar baad ka saaraysaa macnuhuna sidaa ma aha ee kuwa loo nicmeeyeyba waxa lagu bayaaminaya lagu caddaynayaa kuwan ah waxba laga soo reebi maaye marka mintu waa bayaaniyo markaa fa ulaaika kuwaasi maca aladiina kuwii la jirkooda iyo macooday ahaadeen ancama allaahu alla u nicmeeyey calayhim korkooda oo min annabiyiina nebiyada ah iyo wasidiiqiina kuwa rumaynta badan macooda ah iyo washuhadaa'i kuwa ilaahay dartii u shahiidee u dhintay iyo wasaalixiina kuwa wanaagsan ah waxasuna waxa wanaagsanaaday ulaa'ika kuwaasaa wanaagsanaaday rafiiqa min jihati rafiiq xagga cid lala saaxiibo alla ilaaha kuwaasaa ugu wanaagsanaaday rafiiqan markaa tamyiis ka dhigto ama xaaleeba oo rafiiqan ay rufaqaa'a xaal ay yihiin kuwa lala saaxiibo lala rafiiqo alla ilaaha kuwaasaa wanaagsanaaday alla waxa uhi daalika arrinkaa la soo xusay madkuurka oo ah in la ahaado maca haaulaa'i kuwaa macooda in la ahaadaa alfadlu waa deeqdii waa galladii taasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo daalika iyo alfadlu khabar mubtadiya khabar baynu isaga dhignay jumladuna markay macrifatu darafayn tahay waxay faa'iidaysaa xasri ila ismu ishaaraha iyo kan almuxallaa bial labadiiba waa macrifo marka ka'annamaa gallad laysu galo iyo abaal iyo fadli laysugu deeqaba waaba kan uunoo ku kale ma jiro waa weynidiisa la tilmaamaya allah waxau ihi daalika kaa oo kuwaa macooda in la noqda ihi alfadlu waa deeqdii iyo galladii min allah ilaahay xaggiisa xaal ay deeqdaasi ka ahaatay oo wax yacni camal iyo tacab lagu mudan kara ma ahae tafadala allahu bihi calayhim ilaah baa ku galladaystay oo waa deeq alleh wa kafaa billaah ilaahay baana ku filan caliimaa mid ogaal badan oo wax walba og abaalkay mutaysteenna marinaya aayaddan waxay ku soo degtay saxaabada qaarkood ayaa waxay nebiga ku yidhahdeen yaa rasuula allah aada iyo aad baanu kuu jecellahay waxaanu ka baqanaynaa jannada marka la galo maadaama dee nebiyadu maqaam sare ay leeyihiin inaanu kuba arki weyno markaasay soo degtay waman yutic illaha waarasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim aayaddanna waxay qeexaysaa oy fasiraysaa aayaddii suuratu alfaatixa ihdina siraata almustaqiima siraata aladiina ancamta calayh ilaahow kuwaad u nicmaysay jidkooga nagu hagaaji kuwii loo nicmeeyey muncamu calayhigu waa kuwan oo nebiyadaa ugu sarreeya sidiiqiintaa ku xigta shuhadada iyo saalixiinta xadiid kale nebigu dee waa kii lahaa markii la weydiiyey almaru yuxibu lqawma walamaa yalxaq bihim almar-u maca man axabba marka waa gallad iyo deeq alleh cidaad jeclaata adoon la camal ahayn maqaamkooda iyo macooda in lagaa dhigo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow khuduu qaata xidirakum digtoonidiinna qaata taxadara oo digtoonaada marka dagaal iyo jihaad loo diyaar garoobayo oo fanfiruu baxa oo jihaadkii u baxa subaatin xaala atiin koox koox aw infiruu ama baxa jamiican xaalatiin kuwa wada jiro oo wada socda yacnii idinkoo koox kooxa ama wada jiro oo hal mar wada socdaba jihaadka u baxa wa inna minkum waxaa idinka idinka mid a laman mid kaasoo layubadi'anna jihaadka ka hadhaya ama dadka ka reebaya layata'akhar ama la yu'akhir isagaa dib dhacaya ama dadkuu ka reebaya waa munaafiqiintii jalaaludiin asuyuuti jalaaleynka wuxuu ku odhanayaa jacalahu minhum min xaysu daahir ilan waxaa la yidhi waa inna minkum waana munaafiqiinta ama jihaadka ka hadhaya ama dadka tashuush intay ku furaan ka reebaya ee doonaya dadku inaanay bixin marka iyagoo munaafiqiina waxaa loo yidhi waa inna minkum daahirkay idinkaga mid yihiin baatinka hoose haba idinka duwanaadaane marka jacalahu minhum min xaysu daahir ayuu jalaaleyn ku odhanaya alla waxau ihi wa inna minkum waxa idinka mid ah waa kuwa munaafiqiinta ah sidii cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluulba saddexda boqolee nin maalintii uxud u dhexda ugala noqday oo kale wa inna minkum waxaa idinka mid a laman mid baa idinka mid ah layubadi'anna lawallaahiya yubadi'anna ka hadhaya oo ka hadhaya jihaadka ama ka reebaya oo dadka ka hadhsiinaya oo ka reebaya jihaadka fa in asaabatkum haddaba hadday idin haleesho haddaad mu'miniintii tihiin musiibatun dhibaato hadday idinku dhacdo oo dee haziimo laydinka adkaado ama laydin laayo qaala waxau odhanayaa kaasi waa munaafiqiie qad ancama allaahu ilaahay waa ii nicmeeyey calaya aniga id wakti lam akun aanan ahayn macahum la jirkooda shahiida mid goobjoogoo xaadira marka ay muslimiintii dhibaata ku dhacdo wuxuu odhanayaa alla ilahe ilaahay waa ii nicmeeye kol haddaanan la joogin oo dhibkaasi ugu dhicin waa marka musiiba muslimiinta ku dhacdo walain asaabakum hadduu idin haleelo muslimiintii ee fadlun deeqiya nicmo oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay hadday idin heshana layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa kaan lam takun sidii waxaanay ahaanin oo kale baynakum idinkiiyo wa baynahu isaga dhexdiinna mawaddatun jacaylba sidii waxaan u ahaanin wuxuu odhanayaa yaa laytanii alla shallaytadaydee kuntu macahum miyaan ahaadun la socdo hadda layaquulanna maquululqowlku waa yaa laytanii kuntu macahum maaha kaan lam takunta waxa uu odhanayaa waxa weeye alla miyaan la joogo aan helo waxay heleene markaa layaquulanna maquululqowlkeedii mee waa yaa laytanii inta ka damba iyo inta ka dambaysa laakiin kaan lam takun baynakum wa baynahu mawaddatun waa jumlatun muctarida bayna alqowli wa maquuli qowlka iyo maquulkiisay soo kala dhex gashay oo macnaha waxaa lagu caddaynayaa sidii waxaanay weligoodba xidhiidhin oon kalgacal ka dhaxayn ayuu odhanayaa alla miyaan la socda aan wax heleen hele saasuu odhanayaa jamalku futuuxaadka wuxuu ka odhanayaa halkan fadliga allaa loo tiiriyo wala in asaabakum fadlun min allaah musiibada se looma tiirinoo fa in asaabatkum musiibatun wuxuu odhanayaa markaa wala in asaabakum fadlun min allah nisbatu isaabati alfadli ilaa jaanib illahi tacaala duuna isaabati almusiiba min alcaadaati ashariifati atanziiliya kama fii qowlihi tacaala waidaa maridtu fahuwa yashfiin wuxuu yidhi in deeqda iyo fadliga xagga rabbi loo aaneeyo loo tiiriyo min allaah la yidhaahdo musiibadana aan loo tiirin ilayn min allaahi lama odhan iyada eh waa caadaadka wanaagsan ee qur-aanku ku soo degay oo ah wixii xun xagga rabbi inaan loo tiirin wixii wanaagsanna loo tiiriyo iyadoo laga edebsanayo ilaahay wax xun in loo tiiriyo isagoo labadaba qadaray ayaa haddana edebtu tahay waxa wanaagsanna xaggiisa in loo tiiriyo waxa xunna xagga shaydaanka in loo tiiriyo in xaggiisa loo nisbay walain asaabakum hadduu idin haleelo fadlun deeqoo min allah ilaahay xaggiisa ka haadi layaquulanna wuxuu odhanayaa kaan lam takun sidii waxaanay ahaanin baynakum idinkiiyo wa baynahu isaga dhexdiinaba mawaddatun jacaylba sidii waxaanu idiin dhexayn oo kale ayaa wuxuu odhanayaa maxay yaa laytanii alla shallaytadayde kuntu miyaan ahaado macahum iyaga la jirkooda miyaan ahaado oo fa afuusa markaa aan liibaane fawsan liibaan oo cadiima weyn oo qaniimaday soo qaateen iyo guushay gaadheen aan la qaybsade alla miyaan raaca maxaa iga reebay ayuu ku calaacalayaa wallahu aclam